wasaaradda arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ayaa magaalada warshiq ku qabatay tababar la xiriira waxbarashada madaniga iyo hagidda arrimaha deegaanka islamarkaana waxaa iska kaashanaya hay-adda f c a oo xukuumadda federaalk soomaaliya kala shaqeysa arrimaha horumarinta dowladaha hoose tababarkan ayaa waxaa ka qeyb galay maamulka dowladda hoose ee degmada warshiq mas-uuliyiin ka socotay hay-adda f c a iyo dhalinyarada loo qabtay tababarka aweys sheekh axmed oo hay-adda f c a u qaabilsan arrimaha horumarinta tababarka ayaa ka warabixiyey tababarkan
kaalinta dhalinyarada ka qaadan karaansan waxay tahay isbedelka cimilada tababarkaani waxaa xeelin activitee kaleeto ay qayb ka tahay ololaha lagu loogu kamidyahay isbedelka cimilada magaalada in wax looga qabto nadaafadda looga shaqeeyo oo ololo balaaran ah oo nadaafadda magaalada looga shaqeyn doono waxaa loogu dambeyn doonaa kulan weyn oo rabna inay maamulka degmada iyo maaragtay dhalinyarada iyo qiimaha bulshada isku yimaadaan si wixii halkaan looga doodnay iyo waxa la qaban karo looga doodo
gudoomiyaha dowladda hoose ee degmada warshiiq maxamed xasan mataan ayaa bogaadiyey tababarka isagoo dhalinyarada kula dardaarmay inay ka faa-iideystaan tababarkan maanta waxaan halkan u joogna waxay tahay dhalinyarada qaybta ay ku leedahay horumarinta degmada ama horumarinta deegaanka haddii ay tahay waxbarashada hadday tahay caafimaadka hadday tahay dib u dhiska degmada waxaasoo dhan waxaa waaye sidii dhallinyarada uu qayb ugu qaadan lahayn dowladaha hoose waxaa loo aasaasay waxay tahabo in dadka maamulka loo soo daadejiyo xaafadaha iyo guryahu ay maamulka dadka jooga ay qayb ka noqdaan waxbarashadana ay meesha ay maraysiiyo dadka sidii loogu dhiirigeli lahayo ay qayb ka qaataan caafimaadka sidoo kale iyo horumarinta waxaan marka maanta aada ugu faraxsannahay in dhallinyaro aada u qurux badan oo yaryar iskuulka dhigana qayb qaybna jaamacadaha dhiganayaan qaybna ay yihiin dhalinyaro shaqaysato ee halkan la isugu yimiday barnaamijkana lagala qayb qaadanayo waxaan rabaa marka inaan kula dardaarmo inaan ka naqdo madaxdii mustaqbalka idinka waayo madax inaad naqatan waxay u baahan tahay shaqo dheer oo ay ugu horeyso inaad waxbarashadaada hagaajisid inaad baxdi samaysid amba seertin aad samaysid shirkana waa noo furan yahay aadaa umahadsantihiin tababarkan ayaa waxaa baahi badan u qabay dhalinyarada ku nool degmada warshiq kaasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta barashada arrimaha la xiriira waxbarashada madaniga iyo deegaanka